qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu uga hadlay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladdiisa si gaara waxa uu usoo qaatay shaqada ku socota dastuurka dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey in aan la siyaasadeen waxyaabaha taabanaya amniga madax bannaanida qaranka iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa waxa uu sheegay in sida sharciga uu yahay uu naawilaya inuu xiriir fiican la sameeyo xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa qoraalka madaxweynaha ku tilmaamay mid ku soo hagaagay wakhti muhiima dhammaan qodobada ku qoranna ay ka dhigan yihiin kuwa ku soo aaday xilli loo baahnaa runtii wuxuu ahaa mid aada dhiirigelin u leh runtii waana ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd taagneyd maaragtay in arrimihii gargaarka iyo arrimihii dowladaha iyo horumarinta mashaariicdii la siyaasadeeyey oo maaragtay caqabad ay ka jirtay marka haddii hadda la isla gartay in aan la siyaasadaynin runtii waxay noqon kartaa tallaab horumarineed oo weliba horseeda in wadahadal iyo maaragtay iyo arrimaha kale masiiriga ahee lagu kala aragti duwan yahay sida arrimahan dastuurka iyo wixii lamida laga wada hadla iyadana sidaas oo kale ayay horseedi kartaa falanqeeyaasha siyaasadda soomaaliya taxliiliya qaarkood ayaase ku tilmaamaya nuxurka qoraalkan ka muuqanaya inuu yahay in dowladda dhexe ay ka walaacsan tahay hanaanka wada shaqayn ee kala dhexaysa maamul goboleedyada sida uu ku doodayo axmed kaboole oo siyaasadda geeska afrika faaqida waxaa jirta qaybta hoose marka aad eegto in madaxweynuhu uu uga digay maamul goboleedyada iyo inay ku xadgudbaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taasaa marka waxay fasiraysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu ka dhex jiro khilaaf uu ka dhex jiro aysan ishaysan waxayna curyaami kartaa sida warqadda ka muuqata markii la fasiro waxay noqonaysaa iyadoo dagaalkii lagula jiray al-shabaab sababtoo khilaafka guduhu haddii uu bato oo maamul goboleedyadii oo ay khilaaf iyo dowladdii dhexe ka dhexayso waxaa adkaanaysa in al-shabaab laga adkaado sababtoo gobolladay joogaan maamul goboleedyada wada shaqayn laga rabaa ciidana laga rabaa in marka national issue laga dhigo operationkii a ku adkaa doonta xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaan weydiinay suurtagalnimada la iskula fahmi karo qodobada madaxweynuhu uu codsaday inaan si gaara loo siyaasadayn waxaan rajaynayaa in labada ama dhinac walba uu qaadan doono sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda federaalka ah xiriirkii ay lalahay dowladaha dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland in maaragtay uu soo hagaago dhinaca markay timaado arrimaha gargaarka sidoo kalena puntland ayada lafteeda fursaday u tahay oo dhaqaalaha maaragtay ka xayirnaa iyo maaragtay wixii caqabadaah la xiriiraya xagga gargaarka iyo wixii xaqa u lahaayeen oo ka maqnaa inay iyaguna helaan runtii fursaday u tahay marka labada dhinacba maaragtay waxay u noqonaysaa faa'iido waxaa kaloo maaragtay iyana muhiima in arrimaha kale caqabaduhu ay ka taagan yihiinna sidaasoo kale si geesinimole loogu dhiirado qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda mid jawaab u ah sababihii keenay baaqashada shirkii madasha wadatashiga qaran oo weli dad badan ay jawaab u raadinayaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho